shir ay leeyihiin jaalidaha soomaalida ee dunida ayaa maanta ka furmay magaalada istanbul ee dalka turkiga shirkan oo ah kii ugu horreeyey noociisa ah ee ay yeeshaan jaalidaha soomaalida ee qurbaha ayaa ujeeddadiisu ay tahay sidii loo heli lahaa hoggaan ay ku midaysan yihiin jaalidaha kala duwan ee soomaalida ee dunida ku dhaqan shirkan ayaa inta uu socdo waxaa lagu wadaa inay hadallo ka jeediyaan wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga axmed dovod oglo iyo xubno kale matalaya jaaladaha soomaalida ee kala gedisan qadka taleefonka ee magaalada istanbul ayaan kula xiriiray cabdikhayr soofe oo ka mid ah qabanqaabayaasha shirkan waxaan ugu horreyn weydiiyey inuu sharaxaad ka bixiyo shirkan
waa aad baad umahadsan tahay shirkani horta waa shir ay isugu yimaadeen dad badan oo soomaaliyada qurba joog ah waa shir caalami ah oo loogu magacdaray shirka caalamiga ah ee qurba joogta soomaaliyeed waxay isaga yimaadeen adduunka gacaladiisa o dhan ilaa shan iyo toban wadan ayay ka kala yimaadeen oo ilaa australia south east asia north america south africa the middle east meesha la yidhaahdo wadamada carabta haddaan in yar un kaaga tilmaamo marka waa gartay shirkan imise xubnood baa ka qayb gelaysa oo soomaalida jaalidaheeda kala duwan ee dunida ka yimid aad ii sheegtay ka socota boqol xubnood ayaa ka qayb gelaya shirkan oo lagu casuumay oo dad ah in dheer garad iyo aqoon-yahano ah oo si gaara loogu yeeray oo iyagu ahamiyada weyn ku leh bulshada xubnaha degaanada ay kasoo joodaan taariikh wanaagsan iyo kuleh oo aan islen wax badan bay kusoo kordhin karaan oo gacan bay ka geysan karaan in tayada bulsho baahida loo qabo soomaalida kala firida ee adduunka dacaladiisa ku jira in isku xir isku xid loo sameeyo iyo iskaashi ay yeeshaan ayaa lagu casiiyey marka boqol qof baa kasoo qayb gashay oo shirka joogta marka ujeedada shirkan ka dambeysa muxuu yahay ma shir wadatashi oo arrimo looga tashanaya mise waa shir la isugu yeeray qurba joogta oo jaaladaha kala duwan ee soomaalida isugu imanayaan oo go-aanana ay kasoo baxayaan dabcan dee isku yeeriddu waxaa waxaa xiga ujeedadan kulanka laisugu yeeray ah in soomaalidu ay isku xidhnaato ujeedaduna waa in shir wadatashi ah oo midnimo iyo in iskaashi hadday noqoto dhaqan iyo dhaqaale iyo kobcin bulsho iyo waxwada qabsi iyo iska warqab iyo isku xidhnaan hadafku sidaas weeyaan sidaa la socoto adduunka dacaladiisa soomaalida ku kala firisan wax nidaam ahoo isku xiro oo hadday noqoto dhaqan iyo dhaqaale iyo danaha ahamiyaday leeyihiin bulshada isku xira ma ay lahaa marka waxaa la rajeynayaa in go-aano waafiya wax ku-ool ah oo horteeda inay midnimo jaaliyadahaas kala duwan yeeshaan iyo isku xidhnaan iyo wada qabsi iyo wada shaqayn inay kasoo baxaan haddii alla fikradda shirkan uu ku qabsoo mayaa iska lahaa ma turkiga dadka ku casuumay oo fikradda lahaa mise soomaalida ula tagtay turkiga oo tiri shirkaas baan doonaynaa in loo qabto shirkan waa shir soomaaliyeed dowladda turkiga ma aanay qaban shaqana kuma ay lahaa waxaa hal abuurkeeda iyo iska lahaa muwaadiniin soomaaliyeed oo iyagu gartay baahida loo qabo in laisku xiro jaaliyadaha kala duwan kadibna waxaa jira shir shir ka horreeyey oo lagu qabtay magaalada stockholm ee wadanka sweden bishii may aan soo dhaafnayn anigan aan kula hadlayaba aan ka qayb galay toban qof adduunka dacladiisa looga yeeray ayaguna aqoon-yahana ayaa kasoo qayb galay kulankaas kulankaas ayaana lagu go-aamiyey shirweynaha la qabto dabcan meel dhexdhexaad ahoo dadka dunida aadka u kala weyn ee kala fog kala imanaya ay kasoo wada qaybgeli karaan ayaa la doorbiday meel yuruban ah waxaana maxaa la yidhahdaa gubasha in halkan la dhigo turka sidaas ayaa lagu lagu qoodeeyey lahaanshaha iyo agaasinka iyo ajendaha oo dhammaan waxaa iskale soomaali soomaali dad soomaaliyeed oo qurbajoogka soomaaliyeed ayaa iskale waa garta ugu dambeyntii shirkan ilaa goormuu soconaya wuxuu soconaya ilaa berito axadda galabkii fiidnimo ayaa lasoo gabagabeynaya haddii alle kaasi waxa uu ahaa cabdikhayr soofe oo ka mid ah qabanqaabayaasha shir ay leeyihiin jaalidaha soomaalida ee dunida oo maanta ka furmay magaalada istanbul ee dalka turkiga oo qadka taleefonka iigu warramayey